Maamulka Isbitaalka Faruuq ee magaalada Beledweyne ayaa daahfuray olole caafimaad oo loogu talagalay carruurta haysa nafaqo-darrada iyo hooyooyinka uurka leh. Ololahan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa inta uu socdo in la nafaqeeyo carruurta haysa nafaqo-darrada isla markaana wacyigelin loo sameeyo hooyooyinka uurka leh. Maamulaha guud ee Isbitaalka Faruuq ee magaalada Beledweyne, Doctor Cabdiqani Ibraahim Xuseen ayaa raadiyo Beerula uga warramay ujeedka loo daahfuray ololahan iyo cidda loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan.
waxaan soo kordhinay barnaamij aan ugu talagalnay dadka nafaqadaradii haysa caruurta iyo hooyooyinka uurka leh nafaqadarida sida aad ka warhaysid waa xaalad aada u liidan oo bulshada caqabad badan ku ah ayadoo kale heer ah oo marba heer joogto saas daraaddeed maamulka isbitaalka iyo dhakhaatiirta waxay go'aansadeen inay soo kordhiyaan barnaamij loogu adeegayo dadka nafaqadarrida ee hayso kuwaasay ugu nugul yihiin caruurta iyo hooyooyinka uurka leh wallaahi ujeeddadaan usoo kordhinay maadaama hadda nafaqadarradii inay ku badan tahay magaalada xanuuno badan oo nafaqadarrada keenna ay jiraan bulshadina faham badan aysan ka haysanin taasaan ugu qasabtay in macnihii aan barnaamijkan soo kordhino wallaahi bulshada reer beledweyne waxaan ugu baaqayaa barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah waa barnaamij u baahnaa gobolka in laga qabto insha allah marka barnaamijkaas marka in wax badan laga faa'iidaysto ayaan aada u rajaynaa hadduu ilaah yidhaahdo annagana dadaal dheeri aan sameyno si ka hortag badan oo nafaqadarrada ama mid caruurta ahaato ama mid hooyo ha noqoto intaba inaan insha allah aan wax badan ka qabana aada u rajaynaa hadduu ilaah yidhaahdo wallaahi dadka waa isku awood maaha dadna waxbay haystaan dadna ma haystaan haddana qaacidada annaga aan ku shaqaynayna waxay tahay barnaamij oo dadkii labadaba ay ka faa'iidaysan karaan waa hadda culeys badan aan qofka saaraynin iyaga inta laga qaadan loogu adeegayo wax hadda qarashaad badan oo galaya aysan jirin marka loo fiiriyo daawada baaritaanada loo sameynayo iyo cunooyinka nafaqadarrida looga hortago oo hooyada in la siiyaan diyaar unahay ama cunuga aan siinahay wax hadda qarashaad badan oo qofka dhib u geysanaya ama qofka hooyada ma awood ay leedahay maa wax yaroo iska basiida waayo Qaar ka mid ah bulshada Beledweyne ayaa raadiyo Beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin in la soo kordhiyo ololahan ayna ka faa'iidaysan doonaan.
anigoo ah axmed cabdulaahi ibraahim kana mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne waa halkaan ka bogaadinayaa isbitaalka faaruuq sbeshaalist hosbitaal oo ku yaala degmada beledweyne gaar ahaan xaafadda holwadaag isbitaalkaasoo soo kordhiyey caruurta iyo hooyada nafaqadarrada magaalada beledweyne ka jira jirtin wax badan ka qabtay doctorka isbitaalkaas waa doctor cabdiqani wuxuu isbitaalkaasi xoogga saaray uu baahiyo badan ka jirta magaalada uu u xalliyey nafaqadarrada ku dhac jirtay hooyooyinka iyo carruurtna dadka dhanna waa wada fahansiyihin oo nafaqadarro haddii maqashiin waxaa waayo waa qofka jirkiisna waxyaalo fara badan u baahnaay oo ka maqnaay caafimaad darro u dhigi jiray geerida keeni jiray culays badan ka jiri jiray ayuu xalliyey marka isbitaalkaasi waan bogaadinayaa dhakhaatiirtiisa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi cabaas maxamed ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan isbitaalka faaruuq isbeshaaliste adeegyada uu soo kordhiyey waan ugu mahadcelinaynaa haddii aan ka mid nahay bulshada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan annagoo bogaadin ugu ka bixinayno adeegyadaas oo kala ah nafaqa darrada caruurta waan ognahay dalkeena soomaaliya gaar ahaan gobolada markaas in saameyn weyn ay ku leedahay wacyigelintaas aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinaynaa in lala socdo caruurtii nafaqadooda iyo wacyigelin ku saabsan iyo qaabkii loogu hortagi lahaa iyo waxyaabihii ku habboonaa intaba ay bixinayaan ololahan caafimaad ayaa door muhiima ka qaadan doono horumarinta iyo sar u qaadista nafaqada si meesha loogu saaro nafaqadarrada haysa hooyadii dhallaanka